markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kasoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonnaa xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya oo aan weli fadhin nooca doorasheed dalka ka dhacaysoo dhammaan ilaayda saamileedu heshiisaysan ku ahayn ra-iisul wasaare kheyro muqdisho ka sheegay khamiistii in doorashada wakhtigeeda ku dhacayso madaxtooyadoo si deg deg ku taageerta go-aankaasi shir madaxda maamul goboleedka kaga socda magaalada dhuusamareeb iyo saamileyda siyaasadda isha ku haya arrintaas barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona xildhibaan maxamed xasan idiris oo ku sugan magaalada dhuusamareeb taageertana maamul goboleedyada iyo go-aanada laga fili karo xildhibaan daahir amiin jees oo kasoo horjeeda joogana muqdisho gudoomiyaha bulshada rayidka oo maalmihii lasoo dhaafo kulma la lahaa dhinacyada siyaasadda iyo hogaamiyaha xisbiga kulan maxamed cabdiraxmaan cali siriin dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada aan ku horeeyo xildhibaan maxamed idriis dhuusamareeb baa joogtaa shirar baa ka soconaya maalintii labaad ay galeen maxaa ugu muhiimsan oo ka socda dhuusamareeb
runtii dee guxa ugu weyn dhuusamareeb waxaa ka socda maanta ummadda soomaaliyeed dhuusamareeb ilgaar ay kusoo fiirinayaan wadda runtii waxaan dhihi karnaa sigoos ah ayuu dalka taagan yahay dhuusamareebna waa kii dalka meesha uu maanta u dhaqaaqahaya boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan dhihi karnaa wixii dhuusamareeb kasoo baxa ayaa u noqon doona gundhig waxaana rajaynaynaa inay noqdaan dhuusamareeb wax wanaagsan meelay kasoo baxaan waan gartay xildhibaan daahir dhuusamareeb shir baa ka socda maamul goboleedyo dhan baa jooga golaha shacabkaad ka tirsan tahay marka maxaad ka filaysaa dhuusamareeb waa mahadsan tahay waay maxamed xildhibaan maxamed jenay annaga lama socono ajendaha shirkaas laakiin keliya waxaan kasoo qaadanayaa dowlad goboleedyadu iskaashi ay samayn karaan waa shiri jiraan xaq bay leeyihin inay shiraan oo iskaashi waxwadaqabsi ay sameeyaan isfahan ka badan arrimaha amniga iyo waxbarashada iyo biyaha iyo sanitationka waxaasoo dhan ay kawada hadlaan wax kaleoo annaga hadda aan ognahay oo dowlad goboleedyadu aan leenahay waa laga rajaynahay ma jiraan hal hal shay ayaan ku khilaafsanaya xildhibaanka hadalkiisi waa fiicnaa laakiin waxay iyaga ay ay jaangooyaan ma aha waxa lagu dhaqmayo waxa baarlamaanka soomaaliya labada aqal ay jaangooyaan waa waxa lagu dhaqmayo waxay baarlamaanka uu jaangooyo ayaa gobolada loo diraa si ay u dhaqan geliyaan marka shuruuc badanaa naga soo baxday shuruucdaas badan ay dabcan aniga sida aan aaminsanahay ay wax ka eegi doonaan kuwaas ay dhaqangelintoodii waxoodii ay qaban doonaan siday ila tahay marka waxaad leedaha annagaa hawshaasayno waan kuusoo laaban doonaa doodaada hogaamiyaha xisbiga kulan markaad fiirisaan akhtaabtiina siyaasadda iyo waxa socda go-aanadii xukuumadda kasoo baxay shalay galab oo khamiis ahayd iyo shirka dhuusamareeb maxaa idin muuqda
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waan salaamayaa akhyaarta khadka nagula jirta iyo v o eedaba marka labaad arrinta maaragtay ka socota dhuusamareeb waxay aniga kolley loogu muuqataa risaalo wanaagsan oo maaragtay ka shaqeynaya soomaaliya sidii dirhidma hadda kala guurka ah waxa ugu muhiimsan oo meesha hadda soomaaliya shaqada u taalla oo la raba in xilligan la qabtaana kulley maaragtay saan la socono waa arrinta doorashada maadaama madaxda goboleed madaxda dowlad goboleedyadu aysan in muddo ah shir aysan isugu imaanin waxaan isleeyahay waa bilow fiican inay maaragtay isu yimaadaan si mustaqbalka maaragtay dowladdan hadda joogta baarlamaanka iyo xukuumaddan iyo maadaama maandatkooda uu dhammaanayo in meesha laga sii aadayo in laska wareysto waxaana rajeyneynaa haddii laqaali ka noqdo wax dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed anfacan inay kasoo baxaan maalmihii lasoo dhaafay bulshada rayidka kulamaad wadeen muhidiin shaatahaan kuusoo laabto kulamadii socday maxaa ugu dambeeya oo natiijaha laga gaaray dhankiina
aada horta umaasan tahay mas-uuliyadda kale ku jirta salaamayan runtii annaga kulamadeena aada u badnaayeen ujeedada laga lahayno in la fahmo ana aan xaaladda siyaasadda dadka hadda meesha uu maraayo iyo meelaha institutionada hogaamiyaashooda ay kala joogjoogaan iyo fikiryaasha kala qabo iyo sida maaragta la isugu dhow yahay waxaa kaloo inoo dheeraa inaan bal u kala dabqaadi karno inta isku dhow ama institutionada qaarkood sidii maarata hogaamiyaashooda aanu isfaham u dhexdhiga lahayn si maaragta loo helo waddo ama jid loogu gudbo xaaladda maanta hadda uu uu dalku marayo marka runtii kulamada qaar aan la wada yeelanay inta badanna sidaas sideena si ka wanaagsan ayaan kala kulanay aadayna usoo dhaweeyeen dadaalada aan wadno iyo doorkeenaba
xildhibaan daahir ma waxaad rabtaa fadhiyada golaha shacabka ama aqalka sare go-aano aysan raalli ka ahayn aysan qayb ka ahayn maamul goboleedyada inaad inta gaartaan haddana ay meel maraan oo dadka soomaalidu ay ay ay ku qancaan marka loo eego xaaladda siyaasadeed ma waxaas leedahay go-aanka dalkan xildhibaanadiina muqdisho joogaa gaari karaya ma kula tahay go-aankaas inaad meel mari kartaan ankasaxo marka ugu horeysa annaga waxaan ku shaqeynaa waa dastuuri waxaan dastuurka adna ogoleena ma samayn karna awoodna uma lihin waa waa u mahad celinayaa guddoomishaada ah arrinta oo nabadoonnimada ah ee ay sameynayeen aada baan usoo dhaweynaa laakiin haddana arrimaha doorashooyinka arin waxaan rabaa civil societyna uma taalo dowlad goboleedna uma taalo arrintaas markii aan haddii aan shuruucdeenna aan baalmarayno ee dalkeena shuruucda aad leeyahay maalin walba aan faqiir mugti ka dhigayno aan faqiir suulinayno waa goonigeeda taas soomaalidaan la qabaa arin laakiin markii aan shuruucda dalkeena ilaalinayno oo in un soomaaliya inay hore u socoto la raadinayo shuruucda doorashooyinka waxaa tilmaamaya qodobka afartan iyo toddoba ciddi loo xil saartay in looga dambeeyo oo laisdaba yaacinaana habboon oo doorashada waxa la dooranayo waa baarlamaan baarlamaanka marka la dooranayo lixdan iyo afara sheegay sida lagu dooranayo cidda shuruucdeeda samaynaysa afartan iyo toddoba ayaa tilmaamaysa kan kale waxaa waaye one one b boqol kow iyo toban ba sida guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka loo silmaynayo ayuu tilmaamaya saddexdaas da-baa ku jirto dastuurkeena sidana waa reexantahay shuruucdeena dhowreyn waxaa wax yaraado haddii shuruucdeena dhowreyno oo aan muxuu ahay dad wadankooda u damqanayo oo shuruucda wadankooda ay u samaysteen ilaalinaya haddaan nahay qodobadaas aan sheegay hala raaco han hana hana la iseeyo xildhibaan maxamed idriis qodobada dastuuriga uu tilmaamayo saaxiibka golaha ka watirsan tihiin in lagu dhaqmo maxaa diidaya marka dhuusamareeb aad hadda u joogtaan in go-aan aad ka sugtaan maamulada waa mahadsan tahay saaxiibkay waxaan jeclaan lahaa twenty sixteenkii doorashada isaga kusoo baxay qodobka afartan iyo toddobaad hadda uu sheegayo kuma u soo bixin qodobka uu sheegayo boqol kow iyo toban jina kuma u soo bixin wuxuu kusoo baxay heshiis siyaasadeedu kusoo baxay dalkana sidiisaba waaqaca in dadka loo sheegaa muhiim ah sharciga in uu noqdo isbaaro qof u taalo oo lacaga mishaaraad uu ka aruursadana ma ahan sharciga ummadda soomaaliyeed u yaalaa sharciga mar walba waa jiray laga soo bilaabo labadii kun dowladda cabse lagu soo dhisay ilaa iyo yowmuna haadana waxaa jiray nidaam dadka kala badbaadinayay sharciyaddana sideedana ma ahan aayado qur-aan oo meesha ku qoran ma ahanaan la bedelin sharciyadda waa heshiis bulsho weye dastuurka macnaheedu waxa waaye af soomaaliga waa heshiis bulsho bulshada soomaaliyeed waxay heshiis ku tahay oo asal ah afartii sanada inay doorasho dhacdo waa biyo kama dhibcaan lamana dhaafaan wey haddii doorashada dastuurka nidaamkii uu sheegayo lagu qaban waayo xildhibaanka saaxiibka ee anigaba waxaa noo hartan afar bilood qodobka lixdanaad ee dastuurka hadda uu asaga u akrinaya wuxuu sheegayaa mudaxileedka baarlamaanka federaalka ah waa afar afar sano oo ka bilaabata maalinta la dhaariyey oo ah december toddoba iyo labaatankeeda twenty seventeenk twenty sixteen marka la gaaro december twenty seven twenty twenty oo hadda saddex bilood iyo oo aan dhihi karno naga xigtaa saaxiibka iyo anigaba dadka soomaaliyeed wax kaloo aan kaga duwannahay ma jirto karaamo kaloo ilaahayna dheer ma jirto keliya waxay ahayd dastuurka wixii nala ku xurmeeyey oo aanu wax ku joognay dastuurkana nala kuma soo dooran one million votes.
warkan aan dhameeyo aan- aan- raalli ahaw aan dhameeyo een, waxaa nala kusoo doortay heshiis bulsho oo ka duwan dastuurka waxa ku qornaa oo ah doorasho dadban aan su-aashaas ku celiyo aan- aan su-aashaas ku celiyo xildhibaan daahir su-aashaas aan ku celiyo xildhibaan daahir laba kun lix iyo toban eh, guddigan madaxa banaanna wuu jiray Eh, dalkuna doorasho ka dhacday ahayd laakiin maadan ku imaanay ergo iyo reer baa kusoo darta soo maaha oo aan dastuur ku qorayn waa ma- waa mahadsan tahay eh, shuruucda waxaa jira qodobo lagu kobciyo ayaa jira Eh, labada kun iyo lix iyo tobankii ma haysanin sharciga doorashada ko sharciga doorashada ee lagu shaqaynayo ee maalinta wadato maxamed ganay uu kamid ahay xildhibaanana ansixieyey ee madaxweynaha uu saxiixin ma haysanin Eh, ma haysanin xeerarka kale ee kaabaya ee tiirarka u ah ee qaraafadii eh, muxuu ahay eh, xeerarkii maalinta weyta aan soo saarayno afarta ah eh, muxuu ahay eh, maxamed ganay wax ka ansixiyey ma aan haysanin shuruucdii hadda waa noo dhamaystiran tahay shuruucdii waa noo dhamaystiran tahay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii waxay leeyihiin waa la qabanaa doorasho waktigeeda dhaafi mayso marka anigu ma- kordhinkan meesha uu ka- uu kala yimid anigu ma garan karaayo Eh, ma nimanka hadda shirsanaa u ballan qaadiyo yiri waa idin kordhinaya i don't know anigu maanta ugu dambeysay ra-isul wasaaraha inuu doorasho ay dhacaysa uu sheegay Eh, madaxweynuhu uu ku afiiday marka ma garan karaayo eh, meesha ay kala yimaadeen doorasho eh, muxuu ahay eh, maxamed oo kala yimid doorashadan oo labada kun iyo lix iyo tobanka nooceeda ah anigu ma garan karaayo meesha ay kala yimaadeen Eh, maxamedow sanadkii aniga aan soo baxay afar iyo toban kun iyo labaatan iyo shan qof ayaa coday maantana waxaan diyaar u nahay in awoodda shacabka ugu badan ugu yaraan saddex milyan oo soomaaliya inay codayso lix lix goobood ayay shan goobood ayay doorashada ka dhacday mase lix ay ahayd ayaan jeclahay waxaan jecelnahay inay laba iyo toban gobol oo dalka kamid ah inay ka dhacdo aan aan tago sirin eh, hogaamiyaha xisbiga kulan eh, sirin markaad fiiriso marxaladda siyaasadeed iyo diyaargarowga akhsaabta siyaasadda ma kuu muuqataa marka hore xaggiina inaad eh, doorasho ahsaab aadi karaysaan afarta bil harsan Ma- rajada ma leedihin
horta waa mahadsan tahay cabdiqaadir ani waxay la tahay doorashada maantana waa mataqaanaa shada wuu sheegay ra-iisul wasaaraha inay waktigeeda ku dhacayso madaxweynuhuna waa ku ayday waxay la tahay doorasho waktigeeda ku dhacayso inaysan dhici karin yani guddiga doorashooyinka labaatan iyo maalin dawooda baarlamaanka ka sheegeen oo haddii sharcigii baarlamaanka ansixin la rabo in lagu dhaqmo in wakti dheeriya loo baahan yahay mataqaanaa waatay sheegeen marka aniga waxay la tahay haddii la rabo in sharciga doorashooyinka baarlamaanku mariyey iyo mataqaana cod iyo axsaabtuna ay ka qayb gasho in waktigaas inaysan ku filnaynin way muuqataa waana loo jeedaa waxaa kaloo jira afarti xeer ee hadda mataqaana golaha shacabka uu mariyey waxaan ognahay inuusan dhaqan ka sare aysan weli marin saas darteed sharciga xitaa weli ma dhamaystirna dhaqaalihii iyo bajetkii loo baahnaayo mataqaana weli inaan gacanta lagu hayn waa kuwii guddiga doorashada ka sheegay waxay la tahay axsaabta laftigeeda eh, diiwaangelinta rasmiga ahayd weli lama bilaabin oo sharciga uu sheegayay waxaa hadda diiwaan gashan oo axsaabta u diiwaan gashan waa waa diiwaangelinta koowaad oo horudhaca ahayd marka waxay la tahay inaan heshiis siyaasadeed waxaan ahayn oo doorasho ku qabsoomi kartaa inay jirta ilama muuqata aniga Wa- waan gartay Eh, bulshada rayidka markaad fiirisaan khilaafka golaha shacabka iyo aqalka sare markaad fiirisaan waktiga yara haray markaad fiirisaan maamul goboleedyadoo iyagu mowqifkoodii shiraysan dowladda dhexa joogin qabsanaya waxaasoo dhan markaad fiirisaan doorasho noocaad rabtaan ma ma one hour vote baa dhici doonta mase wax ka duwan aa idiin muuqdo eh, eh, shaata horta runtii eh, aniga markii hore waxaan soo jeedinay oo aan taageersaneen doorasho qof iyo cod inay dhacdo khaasatan eh, heshiiskii lagu gaaray beedhabo maaladii kasoo baxay oo p r ka ayaanu taageersaneen oo aan aaminsaneen in loogu bixi karo jabaatida dhaqaanaadka bixi jirta doorasho xalaalan ay ku dhici karto ganasiib daro eh, eh, daax badan ayaa galay communication ama sidii hore loogu sameyn lahaa baarlamaanka leh kaalintiisii bareshar badan ma aysan saarin sida dadaalka hadda ay muujinaya ma aysan muujin waktigaas aada u fiicnaa dowladdii uu la raagtay waxa waxay dhashay in maanta uu kasoo saaro sharci oo weli aanan ahayn sharcigii rasmi loogu sug- loogu bixin lahaa waktiga hadda hare mar haddii waktiga dhaafane de wuxuu waxay dhaqanayaan ma dhaqanayaan sharcigii wax sii shaqeyn karo marka waa ku raacsanahay eriin annaga aada u taage aadaan u xoojinaynay in mar kastaba constitutionka iyo dastuurka lagu kala baxo mar haddii dastuurka qadiya noqdana waxaa laga muqaan in loo baahdo in la gaaro heshiis siyaasadeed laga gaaro waxyaabaha qaarkood oo lagu qabo waa lama huraan ma laga fursanayo arrintaas mas-uuliyiintii aan la hadalana inta badan waa waa way way soo dhaweeyeen in loo baahaya heshiis siyaasadeed oo la galo marka saaka xildhibaan jeeso waa waa waa waa waa run xildhib- baarlamaankii in la tixgeliyay constitutionka balse waxaad moodaa hoolihii la rabay inay hore u qabtaan oo aysan qaban dileyga ku dhacay inay maanta sabab u noqdeen in horeerkaan la galo sida keliya loogu bixi karana waxa waaye in heshiis siyaasadeed in la- in la- in la- in la gaaro aad aad baad umahadsan tahay xildhibaan daahir eh, laba kun lix iyo toban deegaan doorashadaada jowhar eh, ammaanku sidaa waa ka roonaa wadadaad marteen eh, markaad fiiriso sida amnigu ahaa meesha laguu soo doortay rajadan badanood muujinaysood leedahay waxaa la tegayaa eh, dhowr goobood xarumo kala duwan Eh, maamul goboleedyadii dowladda isma raacsana marka rajadan xaggee kaaga muuqataa dadka soomaalidu aad u sheegayso oo quruxda badan xaggee ka aragtaa
maanta waxaan dhammaanteen aan wada qiraynaa in laba iyo toban gobol oo dalka kamid ah ay dawladda gacanta ku hayso waa xaggee noo iyo sheeg tiri haddaad iyo tiri haddaad is tiraahdo waa kuu tirin karaa maamul doorasho go- lagu ma- qaban karo.
maamul goboleedyadii dalka eh, joogay ee hirshabeello bal aad ugu sukayso koonfur galbeed oo afgooy ugu Adeer, sukayso mar- jubbaland mar- iyo galmudug iyo puntlandna ma aragtay marka xaggee ku yaalla goboladan maamul goboleedkaasa ka arimi Ebegeys ebegeys Mhm.
iyo hor waa lagu qaban karaa
jowhar Ebegeys waa lagu qaban karaa.
jowhar Ebegeys- dhusumaree bay fadhiyaan oo oo oo hadda kuma jiraan gacantaada
ebegeys walaale johor waa lagu qaban karaa xildhibaan daar raalli ahaansho siyaasadeed lagu qaban karaa soo maaha Hadda wafdigama dhegaysanaysid.
Wa- waa Wafdi- kaa wafdi ama iga waa kaa dhegaysi.
dhegaysanaa xildhibaan daar waxaa rabaa dadku inay fahmaan Adiga fiiri, maamul adiga- goboleedyadu adiga warbaad i weydii wax baad i weydiisay anaan kuu sheego iga dhegeyso walaale. haddii kale oo ay meel kaaga caddahayna ii sheeg Eh, waxaan ku yidhi bal cadda aad sheegaysa doorasho waa lagu qaban karaa waxaa ku nool boqol mi- boqol kun oo dad ahaa ku nool waa lagu qaban karaa johor waa lagu qaban karaa waxa ku dhawa johor ku dhex nool so- eh, dad maaha iyaga Mhm.
Dadweyne waa lagu qaban karaa bulbuurta waa lagu qaban karaa jallaqsa waa lagu qaban karaa matabaan waa lagu qaban karaa Mhm.
shabaab maa joogo intaas aan kuu sheegay Mhm.
muraceel waa lagu qaban karaa dumareeb waa lagu qaban karaa gilinsoor waa lagu qaban karaa cadaado waa lagu qaban karaa mase shabaabaa jooga intaas Dalxi waa lagu qaban karaa garoob waa lagu qaban karaa burtiinla waa lagu qaban karaa ma shabaabaa joogo xildhibaan maxamed idriis xabsiina laakiin intaada ka bixin xildhibaan daahir inaad garawa iyo boosaaso doorasho ka qabato heshiislayaal siyaasadeed waa suuragal baa leedahay dowladda dhexe maya maya saacad halkii shaygan ku sheegaya waxa weeye ciddii diidaay ee ay hoodi leedahay mas-uuliyadda waa inay qaataa qof haddii dalli beri yidhaahdo doorasho hal qof iyo hal code boosaas iyo garow lagama qabanaya hadduu yidhaahdo asay asay hoodi leedahay asay eedaysaa xildhibaan maxamed idriis haye laakiin laakiin annaga waxa la qaban karo yaanan- yaanan dhihin ma la qaban karo waan kuu soo laabanaa xildhibaan maxamed idriis dooda xildhibaan daahir maxaad maxaad kaga jawaabaysaa doorta xildhibaan daahir een, horta waxaan rajaynayaa inuu dadka saaxiibada kaletana wax u hambeeyo waktiga u qaybiyo waa meeshii loo fudbeeyey waa ku fogaaday hadalkiisana hal xab u waaye een, nuxurkana waxay tahay een, eh, khiyaali iyo is-indhatirid weeye hadalka dooda saaxiibkay een, saaxiibkay saddex biloodaa u dhiman asaga saddex biloodaa noo dhiman een, waxaan rajaynayaa eh, in uu aaminsan yahay dalka in la wada leeyahay ee ayna lahayn koox yar oo meel joogta een, oo aniga xataa aan kamid ahaaba kooxdaas hadii la doono dalkan ummadda soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa een, waktiyada jirta oo afarta sano ah oo sheegaysa golaha shac baarlamanka jamhuuriyadda federaalka qodobkiisa lixdanaad u aftaynaysa in uu haysto afar sano madaxweynaha qarankana u aftaynayso qodobkiisa sagaashan iyo koowaad afar sano inuu haysto afarta hadday dhamaato oo dawladdii iyadoo isla socota sharciyadii loogu talagalay iyo amnigii la socda dhaqaalaheedii la socda bay-adii environmentidii doorashadaas lagu qaban lahaa la socota oo heshiidka siyaasadeed uu asal u yahay la socota dawladdaas hadday kuli weysay ayadaa ku fashilantay dadka soomaaliyeed kuma fashilmin dawladdaasi dadkay u celinaysaa xilka heshiis siyaasadeed baa loo fadhiisanaya ummadda soomaaliyeed ayaa waxay ka gaaraysaa go-aan kaleeto habkii haddana doorasho kaleeto lagu geli lahaa oo looga geli lahaa afar kaleeto lagu soo dooran lahaa si kuwa kaleeto oo imaanaya ay u haddana u sameeyaan waktigii loo astay ugu sameeyaan rajada ummadda soomaaliyeed ay ka leedahay oo ah in dalkan u gaaro doorasho xor iyo xalaal ah oo one man one vote ah iyo bay-adii ay ku dhici lahayd oo ah bay-a nabad ah dadka soomaaliyeed ay ka codayn karaan aanay ahayn midda saaxiibkay daahir hadda ka sheekeynaya uu garowa dadka inaan magaalooyinka aan garan la-nahay oo kaleeto magaalooyinka noo tirina magaalooyinka aad baan u naqaanaa magacyadoodna waa naqaanaa muhiim ah inaad noo tirisid magaalooyinka uu tirinaayo jawharta koonfur galbeed way ka tirsan jubbaland meel walba dowlad goboleed baa ka jira dowlad goboleedka guddiga doorashada uu sheegaayo sharciyadda hadda ay sheegeen matin ayagaa sheegay sharciyadda hadda saaxiibkay uu sheegaayo uu leeyahay waa lagu qaban karaa guddiga waxay sheegeen saddex iyo toban bilood inay u baahan yihiin saddex iyo toban bilood saaxiibkay waxaa u harsan anigaba saddex bilooda noo harsan marka saddex bilood saddex bilood sababta uu joogi karo raalli ahaw fadlan raalli ahaw waxyar biyo cagkabo saaxiibo raalli ahaw saddex iyo toban bilood sababta an anoo saddex bilood haysa saddex iyo toban bilood dadka ay ii sugayaan guddina isagoo guddiga hadda saddex iyo toban bilood sheegay waxay ugu eg tahay bisha toddobaad sanadka soo socda waktigiisa wuu dhamaaday guddigana waktigiisa waxay ku qoran tahay inaan loo cusboonaysiin karin guddiga sharciga uu ku dhisan yahay qodobkiisa sagaalaad ayay ku caddahay in xataa xubnaha guddiga ka tirsan markaa xataa aan loo dooran dib loo soo dooran karin rajeynaya inay dadka ku aan siino xildhibaandahay
hal su-aal ma isiinaysa jaalis ma isiinaya haye diyaar waaye su-aal kasta haye waa weydii kartaa maxamed gelayo haddii kismaayo lagaa soo doorto haddii tomorrow kismaayo waa xur haddii kursi la dhigo november bisha november bisha ee muxuu ahay kow iyo tobnaad november haddii kursiga todoba iyo labaatankeeda haddii la dhigo wax ceeba maa ku jaban mase wahanaad ka qabtaa aniga wahan kuma qabi in beledweyne lii dhigo in bulbuurt lii dhigo in joor lii dhigo wax wahana kuma qabi laakiin todoba iyo labaatanka bisha november in la dhigo dadka dooranay la dhigo wax wahana maad ku qabtaa adiga aan ku aan ku jawaaba hadalka waxawaay khayru kalaam aqala wadalla sida kooban aan kaaga jawaabaya wax dhibaataa kuma qabo laakiin guddiga waxay ku sheegeen dadka hortiisana ka sheegeen saddex iyo toban bilood inay u baahan yihiin novemberna aanay suuragal ka ahayn mid adiga gaar soo xaq umadii xildhibaanaa xildhibaanaa tahay ismaayo waa mahadsantahay maxamedgelay si saxaad ugu jawaabday xildhibaanaa tahay guddiga waxay noo keeneen guddiga khudbadoodii iyo waxay guddiga keeneen baarlamaanka in iska doodayo sooma ogi waa gartay waa gartay xildhibaan daahir aan aan aan siiyo guddoomiye shaataxa siiyo guddoomiye dadka la kulanteen oo madaxweynuhu ugu horeeyey iyo bulshada rayidka iyo maaragtay labada aqal maxay idiin sheegayaan maxaa dhacaya haddii waqtigu dhamaado
aadaas u mahadsan tahay runtii aniga waxyaabaha aan ka hadleen waxay ahaayeen waktiga hadda haray oo doorka ka hartay sidee go-aan loo qaadan karaa oo looga badbaadi karaa in waktiga uu dhaco dowladda waktigeedii dhamaaday iyadoo waxba aanan go-aan isla gaarin taa ayaa horta xoogga ayaan saareynay oo aan kala hadleynay mas-uuliyadda waxyaabaha aada ayuu dida nogliin waxaa waaye inay jiraan wax hadda miiska saaran oo laga doodi karo oona u baahan in heshiis siyaasadeed laga gaaro sida doorashada qaabka ay noqonayso iyo iyo sida oo cidda hogaaminaysa sida loo wadaayo waxyaabahaas ayaan ka hadalnay oo qaarkoodna ay ma yihiin inaan dalab fiican go-aan fiican laga qaato qaarkoodna ay aragtidooda isku dhawaayeen guddiga doorashada maxay idiin sheegeen guddiga doorashada saddex iyo toban bil iyo sagaalka bilood ay sheegeen fursad ahayn mu muuqataa oo saddexda bil harta wax u qaban karaan
guddiga waxdoorashada waxay noo sheegeen labadaas option inay hayaan kaa sagaalka bilood iyo saddex iyo tobanka bilood hadba kii markaas laisla gartona lagu lagu shaqeyn karo oo lagu heshiiyo in uu shaqeyn karo balse waxay u baahan tahay uma baahna oo keliya inuu baarlamaanka ka doodo uu baarlamaanka go-aan kasii qaato keliya uma baahno maxaa yeele waktigii loogu talagala ayay dhaafayaan waxay u baahan tahay in heshiis siyaasadeed laga galo mar haddii dowladihii maangabeeyada ay diidan yihiin waxyaabaha qaarkoodna gablo suurtoodeysa maamul goboleed aan doorasho ka reebgelin inay kuwa kale ka reebgalaan in doorashadaas ay socon karto ma suurtoodeysa sharciyad waxay u baahan tahay mar walba in maarka la helo isaqalaansho ku timaado wadatashi marka runtii xaaladda maanta hadda ay mareyso dalka waxaa aada muhiim u ah in dadka siyaasiyiinta ama xildhibaanada ama hogaamiyaasha kulli mas-uuliyad gaar ay saaraan aad baad umahadsan tahay dowladnimada dowladnimada loo badbaado aad baad umahadsan tahay aad aad baad umahadsan tahay sheeta siriin markaad fiiriso siday ku socdaan haddii one man one food ay suurageli weysana guddiga uu shaqadiisa meesha ka bakayso maadaama maandekoodu yahay inay taa sameeyaan akhtaabtiina wadadee la aadaya maxaa idiin muuqda ma waxaad doorbidaysaan in extension la sameeyo mase jiha kaleo ka duwan aad haysaan dabcan qaybaad ku tihin siyaasadood akhtaabtii baa tihiin
horta waa aadaan mahadsantiid waana maqlaaya dooda xildhibaan ibraahim doodiisa waxaana inoo muuqata in waxaa muhiimta sideedaba in dastuurka dalka la ilaaliyo dastuurka dalkana wuxuu sheegayaa in mataqaanaa madaxweynuhu afar sano yahay baarlamaankuna afar sano yahay guddiga doorashooyinkana waxaa laga rabaa afartan sano intaysa dhamaanin inay doorashadii xildhibaanada qabtaan si xildhibaanadu ay u doortaan madaxweyne ay usoo doortaan aniga waxay la tahay waa cadayn mataqaana guddiga doorashooyinka khudbadii ujeediyeen baarlamaanka dadweynaha soomaaliyeedna waa ka dherigsan yihiin waxa waana iska caddahay inaan waktigaas dhexdiisa aan lagu qaban karin iyadana waa caddeeyeen annagana waa noo muuqataa dastuurkuna wuxuu sheegaya carta wixii ka dambeeyey in dadweynaha awoodda loo celiyo oo one mama bood ay dhacdo duruufaha keeni jirtay in laba kun lixiyo tobanka heshiis siyaasadeed doorasho lagu galo laba kun labaiyo tobankii odayaashu ay soo qoraan ka hor odayaashu ay soo qoraan waxa keenayay maa intaasoo dhan taaganaya ayaa maantana taagan one mama bood waxay ku dhei kartaa ma jirto laakiin waxaa loo baahan yahay in heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo faamiliyada siyaasadeed ay wax loo wada dhan yahay oo doorasho lagu mideysan in la galo si natiijada kasoo baxda mid la wada raacsan yahay oo lawada aqbali kara ay u noqoto qofka dhahaya maanta la joogo walwabooda dalka ka dhacaya hadda qofkii waxaan isleeyahay toban sano hadda dhimana xataa inay mataqaanaa inaysan doorashadaas ka dhici doonin saddex toban biloodysa ku dhici karin ama sagaal bilood hadda dhimanaysa ku dhici karin waxaa keliyahoo dastuurkana in la ilaaliyo ay muhiim u tahay waa in heshiiskaaseen la gaaro oo mataqaanaa intii ay khusaysa doorashadaas ay hadlaan moodana sala qaato siyaasada shirka maanta maamul goboleeda uga furmay dhuusamareeb ay tageenna waxay taasi bilo u tahay waxaana ka rajeynaynaa inay wax dadka soomaaliyeed mataqaana u aayaan ay kasoo bixi doonaan waan gartay xildhibaan daahir waktiga kuu haray saddexda bila haddaysan dadweynuhu kusoo dooran doodaad waxa u dhaqaysaa inaadan kursiga kusoo laabanayn adigu in dadku kusoo doortaa rajo qabtaa soo maha
maya saas maaha walaal laga hadli maayo hadday hadday hadday doorasho waktigeeda dhici weyso hadday laga hadli maayo shaksi kursiga ma kusoo noqonaa qofkaan mase kuma soo noqonaa waxaan ka hadlaynaa waxaa weye wixii sharciya xildhibaan si kala udhigo si kala udhig adoo raalliya aan kuugu aan kuugu celiyo aan kuugu celiyo hal mar guddiga doorashadu waktigay qabteen saddex iyo tobankii bilood sagaalka bilood haddii labadaba la waayo ay meesha ka baxaan oo ay yidhaahdaan ma qaban karna ama siyaasad kala timaado maxaad xaggee qabanaysaan hay-adihiina dastuuriga baarlamaanka ka mid tahay golaha shacabka hal shay aan kuu sheego qabanaysiin ma anaga dad baa xilka noo dhiibtay afar sano agreementka ayna u ahaa afar sano kadib inaan kula noqono dadkii ayaa sharciga u dhigaya bisha november bisha kow iyo tobanaad todoba iyo labaatankeeda ay wakti aynu ku egyahay waxa noo helay waa afar bilood iyo weliba jarjar maalmo markii laga tiriyo bisha hadda aan joogno soo waxaad garatay maaha marka kadib rabnaa guddiga iyo wasiirada golaha golaha fulintaba inay doorasho waafaqsan dastuurka iyo muxuu wahay sharcigii aan ansixinay madaxweynaha public meel oo fagaanaha oo ummadda soomaaliyeed ay fiirsanayso ay ka wada u farxeen shacabka lagu saxiixay in la waafaqo oo la sameeyo firi sharcigaan samaynay oo sharciga xisbiyada la yidhaahdo sharcigaas xisbiyada si kumeel gaaraya isu diiwaan geliyeen ilaa iyo hadda xisbi soo samaystay ma laha oo shuruudihii soo buuxiyey haddaan dib u eegis ku sameeyohoyna waxaan rajaynaynaa isla isla wiigan gudihiisa inaan baarlamaanka geyno oo aan dhamayno waa ogyihiin gudoomiyaha hadda meesha ku jiro waa la socdaa shalay daraska ayaa ay ahayd waxa aan la kulmaynin salaadii waan gartay aan aan ka gudubno waxaasoo dhan dadaal aan marayno waayo oo aan ku dhowrayno shuruucda dalka u waan gartay annaga waxaan rabnaa shuruucda dalka lagu shuruucda dalkeena inay kubacdo inay qaangaar noqoto adoo soo koobaya adoo soo koobaya su-aasha dhankaaga ugu dambaysa xildhibaan daahir qaraarada aad meel marsiiseene afarta ahaa ee baarlama golaha shacabka qaraar ma meel marin annaga xeer baan meel marin xeerarka aad qaraar waxaa la yidhahdaa wax wax sidii la doono laga yeelan karo wax la diidi karo la ogolaan karo xeerarkii meel marin waxaa waaye muxuu waaye afarta xeer lasoo jeedshay guddiga wadajirka ah ay keeneen golaha shacabka maadinkooda ku egyahay mase aqalka sare waa idinla leeyahay dooda
waxaa kuu jawaabaya qodobka afartan iyo toddoba ee akh dadka ku dhegaysan dadka u jawaab xildhibaan daahir maadinkooda ku egyahay mase aqalka sare waa idinla leeyahay qodobka afartan iyo toddoba muxuu qoraa shacabka soomaaliyeed ha akhristaana sharciga doorashooyinka kaabaya wuxuu si gaara u yahay muxuu golaha shacabka sharciyada dalka la meel marsiinaya maamul goboleedyadu tala maku leeyihiin
maamul goboleedyadu talay kuleeyihiin laakiin sharciga doorashooyinka muxuu waaye shuruucda kaabaysa waxaa xaq u leh sharcigaas samayntiisa i ha yidhahdeen mehergelin karno midkaan sharcigaan lasoo sameeyey mehergelin karno waa hergelin karnaa taas waa wax kale laakiin samayntaan aan ka hadlaynaa marka marka shuruuc shuruuc xildhibaan dahir shuruuc shuruuc aqalka sare shuruuc xildhibaan dahir haqila samayntooda qodobka afartan iyo toddoba ha la akriyo haddii aan ka been sheego aniga muxuu waaye shacabka soomaaliyeed qalbi shuruuc shuruuc xildhibaan daahir xildhibaan dahir shuruuc aqalkii sarena uusan qayb ka ahayn maamul goboleedyadii fulintoodana aysan qayb ka ahayn saamilayda siyaasaduna ay ka biyo diidan yihiin bulshada rayidkuna walaac ay ka muujiyaan kuwaabaa qabtaa in wax ku hirgeli karaan doorasha ku dhacdo oo ku badan yahay aniga dastuurka asoo asoo lasoo ansixiyaa lii keenay asagoo sideed boqol iyo konton ay soo ansixiyeen lii keenay waa mahadsan tahay waxayna dowlad goboleedyada shaqo ku laheed aqalka sarena ay wax shaqo ku laheed way ku badan yihiin sharwucda dastuurka waa ku dhex jira waana ku badan yihiin kaasaana kamid ah waan gartay xildhibaan maxamed idriis dhankaaga dhuusamareeraad joogtaan waxa ugu dambeeyay kuula muuqato in doorasho la aadi karo iyo waxa la filayo haddaad noo soo koobto xaggaaga
runtii waa mahadsan tahay saaxiibkay waxaan ka hadda ka xumahay in guddigii madax banaan ee doorashooyinka ay sheegeen waxa ugu yar sagaal bilood oo shuruud ku xiran oo heshiis siyaasadeed ku xiran ama saddex iyo toban bilood oo dhaqaale sideetan iyo saddex milyan ah ku xiran iyo heshiis siyaasadeed
lixdan iyo sagaal
fadlan daahir raalli ahow fadlan daahir raalli ahow furmay dadka hadda aan ku soco sideetan ma ina sheegin sagaala sheegeen yani aniga idin ku murmin meeshan inaan noo qiibinaa dooda fadlan waktiga dadka sii fadlan raalli ahow daahir lambar waa saxi karaynaa xildhibaan lambarka waa saxi afartan iyo sideed milyan waa saxi karnaa lambarka ayo xildhibaan maxamed wad
waa ka xumahay saaxiibkay in asagoo saddex bilood ay u harsan tahay guddigii doorashooyinkan ay sheegaan saddex iyo toban bilood ay doorasho ku qaban karaan uu leeyahay doorashada waktigeeday ku dhacaysaa madaxweyneyaa sheegay ra-iisal wasaarayaa sheegay waktigeeday ku dhacaysaa guddiga iyo madaxweynaha hadalkiisana waa iswaafaqsan yihin uu leeyahay anigii hadalkeyga iyo guddigana waa iswaafaqsan yihin uu leeyahay guddiga laftigooda waktigooda uu ku egyahay july twenty twenty one waktigooda uu ku egyahay waa noo sheegtay xildhibaan maxamed idris waxaasoo dhan waa ka dharagsannahay waxaan inta waxa laga rajayn karo hadda waxaa laga rajayn karo shirkan furmi doono halkan ka furmi doono halka ugu dambeeya ma yahay waxa ay soo saaraan halka ugu dambeeya ma noqon karayaan halka ugu dambeeya inuu noqdo ayaan rajayneynaa waxa ay soo saaraan dawladda federaalka qaybaheeda kalena ay taageeraan runtii kalena waa laga gelin doonaa aad baad umaasan tahay aad baad umaasan tahay guddoomishaata adoo soo koobaya hal daqiiqo ka yar shirka ka socda dhuusamareeba furmaya maalintii laba socdo ma kula tahay in in in in halka ugu dambeeya siyaasada laga gaari karayo lagu gaari karo
ilama aha laakiin wuxuu furu u yahay in xalka siyaasa la gaaro ayuu furu noqon doona hadii alla yiraahdo siirin dhankaaga ha waxay la tahay sida gudoomiye shaata sheega waaye in heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu gaaro dabiib koowaad oo laga bilaabi lahay wax hadda dhusmareed ka bilowday waxaana rajeynaynaa taas in wax dowladda federaalkuna ay la qaadan karta inay meesha kasoo bixi doonaan iyo saamiriya siyaasadeed wuxuuna furo noqahaa doorasho xalaalo dadka toban isku raacsan yihiin oo dhacda waktigeeda ku dhacda